أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan iyo si walbood noo dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijkan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a maamulka donald trump oo sii laba jibaaray dhibaatada uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ciidamo booliis ah oo bilaabay inay guryaha ugu dhacaan jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowro diini ah u soo xiray macallimiinta macadu shariica faracyadiisa kala duwan ee wilaayaadka islaamiga ah iyo xafladii gabagabada oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaan caawa idiin haynaa dowladda xabashida itoobiya oo dalkeeda ka furatay xarumo milatari oo lagu tababaro murtasaqada calooshood u shaqaystayaasha janjawiid ee ka dagaalama dalka suudaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta ku soo bandhigtay degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan kalluumaysato kenyaati ah oo ku dhintay shil ka dhacay ismaamulka homabey iyo qarax lala beegsaday maamulka ashahadala dirirka ah ee jubbaland oo ka dhacay magaalada kismaayo qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan maamulka donald trump ayaa sii laba jibaaray dhibaatada uu ku hayo soomaalida ku dhaqan dalkaasi xilli ciidamo booliis ah ay bilaabeen in ay guryaha ugu dhacaan jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi ku nool haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qodobkaas iyo qodobo kaleba waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta fahafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallo qaraxyo ah oo ka dhacay magaalada muqdisho degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda xaawcasir howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waxay la beegsadeen gaari cabdibili ah oo murtadiintu ay leeyihiin dhimashadu waa laba murtad dhaawacuna waa saddex kale degmada heliwaa gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha qarax ayaa lala beegsaday fariisiin murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadaasi degmada yaakshid gaar ahaan xaafadda carafaad waxaa qarax lagula beegsaday fariisiin ay ku sugnaayeen murtadiinta hal murtad ayaana ku dhaawacmay dhanka magaalada kismaayo howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen mid ka mid ah xarumaha maamulka ridada ah ee jubbaland uu ku leeyahay gudaha magaalada kismaayo ayaa waxaa khasaare uu ka soo gaaray maleeshaadkii ridada ee halkaasi ku sugnaa haddii aan halkaasi uga gudubno mareegta faafareeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka trump oo sii laba jibaaray dhibaatada uu ku hayo soomaalida maraykanka waxaa sii laba lixaadsaday culaysyo baaxad leh oo soo food saaray bulshada soomaaliyeed tan iyo intii donald trump uu sida tooska u bilaabay weeraro ka dhana soomaalida ku dhaqan gudaha dalka maraykanka warbixin uu goordhoweyd daabacay wargeyska the guardian oo diiradda lagu saaray xaaladda qallafsan ee soomaalida maraykanku ay wajahayaan ayaa sheegaysa in ay haawanayaan meheradihii soomaalidu ay ku ganacsan jireen ee minneabolis dadkii horey u deganaan jiray gobolka minnesota oo qaarkood wargeysku la hadlay ayaa sheegay in aysan weligood arkin suuqa oo sidaas u dansan kaasoo ay ka dhawaajiyeen in uu si lama filaan ah u noqday mid albaabadu u xiran yihiin mashquulkii ayaa lagu bedelay ayuu yidri wargeysku walbahaar iyo cabsi ka dhalatay hanjabaadda trump ee ku wajahan soomaalida iyo kordhinta saraakiisha socdaalka ee magaalada kuwaas oo loo xilsaaray in ay bartilmaamaysadaan soomaalida si loo masaafuriyo dadku ma rabaan in ay la kulmaan saraakiisha laanta amniga socdaalka oo ay soo galaan ganacsiyadooda kuna xadgudbaan xuquuqdooda ayay tiri saynab maxamed oo ah senatar laga soo doortay gobolka minnesota kana soo jeeda soomaalida degan maraykanka bannaanka suuqa dad iskaa wax u qabso ah ayaa ilaalo ka ahaa si ay u ogaadaan dhaqdhaqaaqyada ic kuwaas oo diyaar u ah in ay fariimo ku diraan silsilado qoraallo ah islamarkaana bilaabaan duubis haddii saraakiishu isku dayaan in ay qabtaan deriskooda wargeysku waxa uu sheegay in uu arkay calaamado ku yaal albaabada suuqa ay soomaalidu ku ganacsato oo ka digaysa in saraakiisha laanta amniga socdaalku aysan soo geli karin iyagoo aan wadan amar maxkamadeed haddii aan aragno dhaqdhaqaaq shaki leh ama si gaar ah iskuday afduub waan duubnaa waxaan ku wargelinnaa meelaha saxda ah waxaanan afuufnaa foorida si aan u carqaladayno ayuu yidhi mayri vailarus oo saacado badan ku sugnaa bannaanka una waramay the guardian muddo isbuuc iyo dheeraad ah tan iyo markii trump uu bilaabay weerar nacaybka ku dhisan ee ka dhanka ah bulshada soomaaliyeed dadka deegaanka ayaa bedelay habnololeedkooda waxay ku nagaadeen guryaha ballamihii ay lahaayeenna waa ay baajiyeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kalluumaysato kenyan ah oo ku dhintay shil ka dhacay ismaamulka homabay shil geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed ayaa ka dhacay harada victoria ee ku taal meel u dhow jasiiradda remba ee deegaanka suuba ee ismaamulka homabay ee dalka kenya shilka ayaa yimid markii ay isku dhaceen dooni kalluumaysi iyo markab sida ay soo warisay warbaahinta maxalliga ah ee kenya waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan saddex qof oo kalluumaysato ah edward oremo guddoomiyaha laanta maareynta xeebta ee ismaamulka homabay ayaa ka hadlay dhacadan wuxuuna sheegay in doonida uu soo gaaray burbur xoog leh ilaa saddex qeybna ay u kala jabtay marka laga soo tago saddexda kalluumaysatada ah ee ku dhintay shilkan ka dhacay harada victoria waxaa dhanka kale uu dhaawac soo gaaray hal qof kaasi oo dhaawaciisa la geeyey goob caafimaad saraakiisha dowladda kenya waxay sheegeen in ay bilaabeen baaritaano ku saabsan shilka waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa etoobiya oo dalkeeda ka furtay xarumo milatari oo lagu tababaro murtasaqada r s f dowladda suudan ayaa ku eedeysay etoobiya in ay ogolaatay furitaanka xeryo milatari oo lagu tababaro maleeshiyada r s f iyo xubno ajaanib ah oo ka barbar dagaalama halkaasoo laga soo abaabulayo duulaamo ka dhana shacabka suudan war ka soo baxay ilowreedyo suudaaniyiin ah oo codsaday inaan magacyadooda la shaacin ayaa tilmaamay in saldhigyada lagu diyaarinayo weeraro cusub oo lagu qaado gobolka niilka buluuga oo dhaca xuduudbeenaadka uu dalkaasi la wadaago etoobiya waxaa sidoo kale soo shaacbaxay in etoobiya ay xiriir milatari oo hoose la leedahay r s f islamarkaana ay ka taageerto dhanka saadka iyo marinada looga soo duulaan tago gobolada xiga dhanka etoobiya ee ay gacanta ku hayaan kulan ciidamada dowladda suudaan sida xogtu tilmaamayso labada dhinac ayaa ku heshiiyey in etoobiya ay bixiso xerooyin ciidamo cusub lagu tababaro sidoo kale in la sameeyo khad la mariyo sahay milatari oo joogto ah waxaa sidoo kale qayb ka ah waxyaabaha la isku afgartay islamarkaana ay dowladda suudaan sheegtay in adis ababa ay diyaariso garoomo ay ka duuli karaan diyaaradaha milatariga si duqeymo joogto ah uga geystaan deegaanka ku xeeran xuduud beenaadka labada dal xubintiina waa inaga intaa cabdulwahaab caawa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dowro diini ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa loo qabtay macalimiinta wax ka dhiga macadu shariica xarumaha uu ku leeyahay dhammaan wilaayaadka islaamiga ah dowradan oo socotay muddo siddeed iyo labaatan maalmood ah waxaa ka faa'iideystay lixdan macalin kuwaas oo qaatay duruus muhiim ah oo aqoontooda macalinimo sare u qaadaysa waxaana ugu dambeyn munaasabad gabagaba ah loogu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ikhwati alkiraam waxaan dardaarmi lahaa anuu dhowr noqdo taan u horeysa bal inaynu bulshada aynu tacliiminteeda aynu tarkiisino ilaahay subxaana wa tacaala maxabadiisa rasuulka maxabadiisa iyo qadaasada shareecada ardayga in lagu tallaalo taqdiisu shariica maxabatullaahi wa rasuulihi wa taqdiisu haadihi shariica faman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakar ululalbaab masalada labaad gaayat lwujuudi min hadi alxayaat qofka joogitaanka koomkan uu jooga maxay tahay ujeeddadii ugu dambaysaa hadafka uu u yimid maxay tahay marka gaayat lwujuud min hadihi alxayaat inay tahay daacatullaahi wa daacatu rasuulih cibaadadan iyadaa oo dadku ay u fahmeen salaadiyo soonka inaysan ahayne ay tahay oo keligeede inay tahay awaamirta shareecada dhammaanteed oo loo hoggaansamo oo la fuliyo waxaa loo jooga kaayadu inay taa tahay ayna tahay masalada muqadaska ah haddii kale uusan arrintaa ogeyn qofku inuu yaha qof dhunsan oo hadafka u joogaba aan garanayn oo majnuuna arrintaas in la tarkiisiyo qaababka loo tarkiisinaya ay ka mid tahay awaamirta ilaahay oo de wax walba laga hormariyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yadi illaahi wa rasuulih ha ka hordhicinina wixii laga hordhacayay waxaa la yidhi waa mafcuulki waa xadfan yahay waxaana loo xadfay liyacumma kaa'inan maa kaana arrinkaas la is amray noocuu raba ha ahaadee ha ka hor dhicinina qabla amrihimaa wa nahyihimaa xadiiska anas waad garanaysaa halaahatun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahum qaabka loo jeclaanaya ilaah iyo rasuulkiisa wixii iyagu ay karhaana inaad karhayso wixii ay jecel yihiinna aad jeceshahay sida addoon lagu yaqaan marka qofkii in la fahamsiiye addoon maxaa looga jeedaa addoon waa kee cibaado waa kee macbuud waa kee sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdiweli oo isna ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah allah mahadsan muslimiin naga dhigay xafladan loogu magac daray iyo dowradan walaalkeynii ashahiid biidni illaah almarwisi ilaahay jalla wacalaa shahaadiisa ha ka aqbalaan leenna waxaa hadda shicaarka dowrada loogu soo qaatana inaan isaga ku dayano qof nool fidno aamin loogama ah haddii qof aad ku dayanaysid dadkii dhintay ku dayo ragga macalimiinta ee dowladda loo soo xirahayay ilaahay khayrkiina ha badiyo dayasho wanaagsan ilaa ilaahay aan kala kulanno sida walaaluhu i sugnaadeen inaan sumood u helno aan u sugnaano ilaahay hana waafajiya tabaaraka wa tacaala waxaan isu dardaarmaynaa ilaahay jalla wacalaa inaan u run sheegno labada qaybood ee shareecada marka la fiirsho ee nebiga loo ballanqaaday wakafaa birabbika haadiyan wanasiira dhankanna in hanuunkii loo ballanqaaday nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam allah kaaga filan baa layidhi ummadaada hanuunka iyo hidaayada in ilaahay jalla wacala uu waafajiyo dadkii sabab ku noqo lahaana dadka dowladda hadda loo soo xirahaya weeye in ummadda ilaahay sabab loo- loo- loogu noqdo hidaaye iyo hanuun in ilaahay uu siiyo tabaaraka wa tacaala sababkeediina la maro dhanka kalena xagga nasriga iyo gargaarka aan arkayno ilaahay futuuxaadka uuna siinahayo iyo nasriga iyo tamkiinka oo dhul badan oo cadowgu uu haystay ilaahay dib uu nooga saaro marka taasna ilaahay jalla wacala ayaan uga mahadinaynaa inuu nasriga iyo tamkiinna siina alla warsanaynaa imtixaadka annaga gaalaan isku imtixaananahayna ilaahay waxaan warsanaynaa inuu sabaadna siiyana nanagana guulaysiya cadowga Se- nasrigu noo ballan qaadana ilaahay uuna siin doono ilaahayna jalla wacala waxaan rajeynaynaa raggii walaalahayna shahiiday oo marwiisi uu ka mid ahaa jidkooda ilaahay hana qaadsiiyo qaatimadana ilaahay shahaadaha nagu gebagabeeyo walaalaha ilaahay dartii loo dilana ilaahay shahaadaha ka aqbalo allah dartii dadka loo dhaawacana allaha caafimaadiyo gaalo gacantood muslimiinta gashay xabsiyada gaalo lagu jiro dilahayana allah nooga soo fakiyo annagana ilaahay cadow nooma gacan geliyo ridaya gaalnimo allah naga ilaalisho qaatimadana tawxiid iyo shahaada allah noogu qatimo sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed culimmadii munaasabadan kasoo qayb gashay haddana kelimaadka ka jeediyey waxaa isna ka mid ahaa sheekh cazaam oo isaguna ka mid ah culimmada diinta islaamka halka waxaa isugu yimi waxa weeyaan waa rag dalabatulcilmiya ama culimo ah wanaxnu ummatu iqra marka maadaama sida aynu nahay waxaynu nahay ummad kelmaddii ugu horreysay lagu soo dejiyeyba ay tahay iqra akhri waxaa laynoo abuuray ama laynoogu talagalayna waxa weeyaan inaynu noqonno dad mutaalaca leh akhris leh ayaa laynoogu talagalay xikmad baa waxay leedahay alcilmu arbacatu arbaac cilmiga markii la qeybiyo afar meelood ayuu u qeybsamaa rubcu min almucallim wa rubcu min alkutub wa rubcu min alasxaab wa rubcu min alxayaa afar qaybood baa cilmiga lagu helaa rubuc keliya laga helaa macalimiinta innaga laakiin markaynu soomaalidana ay dhaqankeena aynu fiirinaano qofku wuxuu rabaa dhammaan cilmiga uu yeelanayo inuu sheekhiisa ka qaato ayuu rabaa sheekha maxaa laga helaa keliya cilmiga markii loo qaybiyo afar meelood meel ahaan baa laga helaa rubuca labaadna waxaa laga helaa min alkutub kutubtaa laga helaayo bilmutaalacati ayaa lagu helaa rubuca saddexaadna waxaa laga helaa min alasxaabiyo markaad wehel leedahay iyo saaxiib fiican oo kula mudaakarooda dul- culumta iyo duruusta kula akhriya cilmi baa lagu helaa waa dhaqan laakiin inagu soomaali haddaynu nahay aynaan aqoonin rubaca afraadna waxaa lagu helaa bay dhaheen min alxayaati baa lagu helaa waa alkhibra wadurba maanaa qofku markuu shaqeeyo wax dhigo wax bixiyo rubaca afraad baa usoo hoyanaya intaas marka addanka muqadam ahaan u gudbo u gudbo hadduu qofku wax mutaalacaynayo arkaan bay leedahay labada arkaan laba rukni bay leedahay oo asaasiya labada rukniga asaasiga waxa weeyaan kow waa intiqaau lkitaab kitaabka aada mutaalacaynayso horta inaad xulato ayaa la rabaa oo kitaabku uu noqdo kitaab mufiid adiga kuu ah inuu noqdo ayaa la rabaa siduu mufiidka ugu noqonayana waxa weeyaan dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala isku mawaahib kama dhigin qofba ilaahay waxbuu u furaa qofba alla tabaaraka wa tacaala baab ayuu u furaa baabka adiga kuu furan kitaabkani waa inuu ku saabsan yahay si uu kuugu faa'iideeyo laakiin mowduuc aan waxba kaaga baxsanayn haddaad istidhaahdi kitaab laga qoray mutaalacee wax faa'iido adiga kaga soo laabanaysaa haba yaraatee ma jirto qodobka labaad ama rukniga labaad ee u baahantahy waxa weeyaan waa atadaruju fiiha waa in qaab tadriijiya laysku baro mutaalacada oo haysaronin halka ugu sarraysa ka bilow ee waxaa la rabaa inaad hoosta aad ka bilowdid oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuyna dhahay istaciinuu bishayin min alghadwa walrawxa wa shayin min addulja ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhahay markaad cibaadaysanaysaan xilliyada noocaasa ka faa'iidaysta wax yar oo kallahaada ku cibaadayso wax yar oo caraabaa ku cibaadayso in yaroo guuraa ku cibaadayso taa macnaheedu waxa weeyaan naftaada u carbiya u tarbiyee qaab tadriijiyana u carbiya u tarbiyee weeyaan marka arkaanta ay u baahan tahay mutaalacadu waa labada qodobuun weeyaan qodobka koowaad oo ah intiqaa'u lkitaab iyo qodobka labaad oo ah atadaruju fiiha in qofku qaab tadriijiyana uu isku baro markuu nafta waxaad bartaa maalintii ugu yaraan labaatan safxa inay mutaalacayso akhiiranna u kordhi markay la qabsato soddon safxo wakhiiran marka dambe way la qabsanaysa qodobka saddexaad aynu gudbanaa waxa weeyaan waa aqsaamu lkutub fi lmutaalaca kutubta qaybahaad u qaybinaysid markaad mutaalacaysanaysid qeybta koowaad waxaad ugu talagelaysaa lilxifdi waduruus dadka qaarkood waxa u fudud darsigay qaataan inay xifdiyaan baa u fudud laakiin inteena badan markii la fiiriyo duruusta aynu qaadanano ma xifdino si markaa naftu ay ula qabsato mudaakarada iyo mutaalacada waxaa la rabaa qeybta koowaad ee mutaalacada laga bilaabaya inay noqoto qeybta loogu talagalay in la daraaseeyo ama la xifdiyo loogu talagalay culumta asaasiga ah weeyaan qeybta labaadna waxa weeyaan waa kutub muka mukmila lihaadi kutubtaasay dhammaystiraysaa oo kutubtaas wixii dhammaystirayna waxa weeyaan waa shuruuxdii iyo xawaashidii iyo wixii la midka ahaa weeyaan markaad kitaab mutaalacaynaysid matniya oo xifdi iyo duruus aad ugu talagashid waxaa la rabaa in mar kastaba uu la socdo kitaab sharaxa inuu la socdo ayaa la rabaa haddaad dhigaasidna waa la mid oo qofka waxaa la rabaa inuu noqdo qof kitaabku akrinaya matnigiisa basaan akrinine sharaxa iyo shuruuxdana akhriya qeybta saddexaad waa kutubun litajriid ama litajarud ayaa loo akhriyaa qira'atu lkitaabi min awalihi ilaa aakhirih kitaab baad soo qaadanaysaa kitaabka waxaad ku samaynaysaa tajriid baad ku samaynaysaa laga soo bilaabo bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa ayaad akhrinaysaa qeybta afraad ee u dambeysa waa baqiyat lkutub waa intii soo hadhay qeybta hadhay waxa weeyaanuun waa qeyb si mukhtatafaad ah loo akhrinayo weeyaan tajcalu laka alqira'ata caada dhowr qaacido ayaa jirta oo dadku sheegaan oo kaa dhiga sacaado kaaga dhigaysa qiraa'ada iyo mutaa qaar ka mid ah macallimiintii dowladda loo soo xiray ayaa ka hadlay duruustii ay qaateen iyo wixii ay faa'iideen اولا اشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الجليه ومن نعمه نعمه الاسلام والسلام ونعمه الايمان والامان ونعمه التوحيد والاتحاد ونعمه التعلم وازدياد المعرفه ونعمة صحة الأبدان والأجسام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ثم نشكر لأمير شرق إفريقيا الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة حفظه الله ورعاه وسدد خطاه ونشكر كذلك لجميع قيادات حركة الشباب المجاهدين والولاة والدعاة وجنود حركة الشباب المجاهدين الذين هم رهبان بالليل وفرسان بالنهار ونشكر الجميع على جهودهم ثم نشكر لهذا الجمع المبارك وخاصة لمشايخنا ومعلمينا نشكرهم على جهودهم النبيلة وإفادتهم لنا فنقول لهم جزاكم الله خيرا ووضع اعمالكم في ميزان حسناتكم ومرحبا بكم بقلوب مملوءه بالود والاحترام ومرحبا بكم باهل هذه الحفله وادارتها مترابطين ومتكاتفين قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا ونشكر ايضا لهذه الوجوه النيره من المشاركين الكرام والضيوف الاعزاء الاجلاء وبمناسبه هذا اليوم السعيد نود ان نلقى عليكم كلمات وجيزه حول هذا اللقاء العظيم مسرورين نحن اليوم في صدد اختتام دوره الشهيد باذن الله الشيخ مروزي رحمه الله التي استمرت قرابه شهر وقد عقد ونظم هذه الدوره مكتب الدعوه لحركه الشباب المجاهدين الذي بذل جهودا كثيره منذ تاسيسه حيث ضاعف جهوده ومساعيه حول نشر الدعوه وابلاغها في كافه المناطق بما في ذلك البوادي والارياف القاسيه والدانيه فضلا عن المدن فانها حظيت باكبر قدر من هذه الدعوه waxaan maanta insha allahu tacaala halkan u fadhinaa dowladii looga magac daray ashahiid biidni illaahi الشيخ المروزي رحمة الله عليه ayaan halkan u fadhinaa dowladii gebagabadeedii iyo ikhtiitaamkeedii dowladaas muddo ku dhow bil ayay socotay waxaana dowladan qabaqaabinteeda iyo isku toosinteeda iyo dabaridkeeda iska lahaa maktabka dacwada khaasatan qismiga macaahidda waxaa ka soo qayb galay dowladan culimo aad u fara badan oo macallimiintii dacwada khaasatan qismiga macaahidda intoodii badnaa dowladan fawaa'id aad u tiro badan ayay laheeday waxaana ka codsanaynaa maktabka dacwada inan dowlo sida tan oo kale u qiimo badan oo marar badan soo celceliyo si looga helo kaalmo fara badan iyo duruus iyo wax badan iyo wanaagyo looga helo waxaa ka mid a duruustii aan soo qaadannay dowladda ee aan ku faa'iidnay tasxiixu qiraa'ati alqur'aani baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah talkhiis baa ka mid ah min kitaabi turuqi tasxiix baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah wawaaxaat jihaadiya baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah wa idaaratu lwaqti baa ka mid ah iyo wa ahamiyatu lidaarati idaarada ahmiyada ay leedahay baa ka mid ah wa duruqu tadriis baa ka mid ah wa masaa'il min fiqhi ljihaadi baa ka mid ah walasmaa walaxkaam ayaa ka mid ah walfutuuru baa ka mid ah iyo wa cilaajuhu baa ka mid ah وتربية الأولاد الصغار با كمده ولامية الصفد با كمده ولامية ابن الوردي با كمده ودروس في كيفية استخدام الشاملة با كمده وآفات الجندي با كمده وعلاجه با كمده وفن التعامل مع الناس يا كمدها وكلمات با كمدها ودروس في توحيد الحاكمية با كمدها إخواني مركب وحنكسو قبقبيني هذا الكيغة دورة سيدة آتكا وقيمة بندي annagana aan ka faa'iidnay boqolkiiba boqol aan ugu faa'iidnay allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu wixii noola sheegay qalbigeena uu ku sugo dadkii ku camal farin allah subxaanahu wa tacaala uu naga dhiga dadkii soo qabanqaabiy dowladan aad u qiimaha badan allah subxaanahu wa tacaala uu xifdiyo annaga iyo ayagana dembigeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhaafa mas-uuliyiintii munaasabadaasi kasoo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish macasalaam walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii inagu kulmiyey makaanka khayrka badan ee aada u wanaagsan allahas ayaanu mahad celinaa subxaanahu wa tacaala maanta waa maalin aada u farxad badan ragga culammada intaa la egayn hor fadhiya oo xaflad khitaama loo qabanayo dowro socotay muddo taqriiban ku dhow hal bil loona qabanayay macallimiintii macaahidda shareecada tiradooduna taqriiban ilaa lixdan sheekh ama lixdan macallin ilaah ayaa mahad iskale subxaanah wa tacaala inoo suurageliyey waxaa iyaduna mahad gaara mudan dowrada allihii waafajiyey walaalihii mas-uuliyiintaha inay ugu magacdaraan maktabkan oo culimmadii iyo hoggaankii maktabkan ka mid ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadiisa ka aqbalo dowrada loogu magacdaray sheekh marwasi raxmatullahi caleyhi raxmata waasica iyaduna waa arrin weyno dayasho iyo tusaale fiican inoo ah dad ducaada habeenii maalin u taagan ilaahay diinkiisa inay ummadda gaarsiiyaan waddadana ay ku baxaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo qadaro sidoo kale waxaa mahad gaara naga mudan walaalaha maktabu dacwa jazaahum allahu khayran oo iyagu hindisaha fikirkan iyo hal abuurka lahaa dowlaad ay qabtaanna midaan keliya mahane mar walba iyay socotaan waxaan u malaynayaa wilaayadeennan bishii markay ugu yarta saddex iyo afar jeer dowlaad ay maktabku soo xirayaan waan ka qayb galnaa bishaan keliya waxaan xasuustaa dhowr dowro oo maktabku uu qaybka ahaa oo uu hogaaminayay oo aan xaflaadkeeda saan oo kale goobjoogu ahaa intaasoo dhanna waxa ummadda loo sheegaya diin iyo dacwoye horumar fiican weeye maktabku u wada ilaahayna subxaana wa tacaala ha inoo barakeeyo dadaalkoodan allah ka aqbalo intaa kadib walaalayaal waxaa waajib inoogu ah sida ayaddii haddaba ay soo akrinaya ilaah inoogu sheegay inaan ummaddeena naarta ka badbaadin inaan gaarsiino diinta wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ina baray ummaddeennan aan naarta ka badbaadino idinkaa ka mid a dadka soo saarayo jiilka mustaqbalka ee la rabo berri ummaddan inay hogaamiyaan hadduu ilaah idmo berri dadkii macallimiinta noqon lahaa ayaad soo saaraysaan dadkii ummaddan hogaanku u noqon lahaa ayaad soo saaraysaan dadkii ummaddan culummada iyo shuyuukhda u noqon lahaa ayaad soo saaraysaan tarbiyadooda marka hadda waa inaad xil weyn iska saartaan oo juhuud fara badan aad ku bixisaan si ay noogu soo baxaan arday ilaahay qur-aankiisi iyo shareecadii oo kaamila wada yaqaano dhanka kaleetana tarbiya ahaan iyo akhlaaq ahaan wanaagsan tarbiyada iyo tacliintuba inay soo socdaan ardada hadda macaahidda ee gacanta aad ku haysaan ammaana idinku yihiin waalidkooda war kama hayaan afar iyo labaatan saac idinka xero idinkugu xaraysan yihiin cuntadooda iyo waxbarashadooda iyo akhlaaqdooda wax o dhan ba waa mas-uuliyad caam oo idinka idin saaran macallimiin iyo maamul haddaad tihiin macallin walba iyo maamul walba marka waxaa laga rabaa sida darsiga uu bixinayo uga fikirayo mid lamid ah ama si ka weyn oo kasii weyn inuu oga fikira ardaygan akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo oo tarbiyadiisa u wanaajiyo annaguna baahi weyn yaan maanta u qabnaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu inoo soo saaro arday mustaqbal wanaagsan leh akhlaaq ahaan u wanaagsan cilmi ahaan u dhisan aada yaan ugu baahana walaalayaal si aad og tihiin ee majaalka maanta camalka aad kaga jirtaan aqsaam yaa naloo qaybiyo shaqooyinaa naloo dhiibo laakiin waxaa asala qof walba inuu ka fikiro war meesha islaamku uu ku dhigay oo kuu doortay inaad ka soo baxda inaad ka fikirto taasi asal oo mid walba oo naga mid ah fakriga iyo dhufayska uu ku jiro waajibka ka saaran inuu ka soo baxo waajibka maanta muslimiinta idinka saaran waxaa weeye inaad jiilka muslimiinta soo baxay wax u bartaan inaad ummadda ilaahay diinkiisa gaarsiisaan waxaan idinka rabaa insha allahu tacaala marka taa mas-uuliyadda inaad dareentaano camalka aad haysaan waa camal ummadeed waa camal aad u adeegeysaan bulshadiina iyo dadkiina aad u khidmaynaysaan khidmada noocaas oo kale ee dacwada marka lagu jiro waxaa laga rabaa qofku inuu xil weyn isi saaro niyad fiicanna uu la yimaado acmaasha aan qabanayno ilaahay wuxuu nooga ajirsiinayaa hadba niyadeenu sida ay tahay inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli mri'in maa nawaa jazaakum allahu khayr allah idin barakeeyo xilli kulul yaan ku jirnaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa ummaddeena maanta abaar yaa jirto roob la-aan kuleyl fara badanaa jiro wax bani aadan dhaamiyo gacan bani aadan waxba qaban maayaan ilaahay subxaana wa tacala raxmadiisana sii ilaahay raxmadiisana sii miyi magaaloba ilaahay subxaana wa tacala roob hayna sii xoolaha iyo dadkaba allah inoo badbaadiye dhulkana ilaahay daaqa inooga soo saara ilaahay wadan kugu gacmo horsanay aday gacantaadu weyntaaye ilaahu rabbiyo raxmadaadana sii ilaahu dunuubteena ha inoo qaban ilaahu noo naxariiso ilaahu walaalahay mujaahidiinta ee fakriga iyo tuquurta ku jira ilaahu gurmadahooda sug ilaahu u gargaar ilaahu cadowgooda jebi ilaahu ehelkooda iyo qaraabada ay ka soo tageen iyo dadkoodana ilaahu u xifdi ilaahu kooda xanuunsan caafimaad sii jazaakum allahu khayran khitaaman xafladiina waa inoo xiran tahay gunaanudkeedii aan joognaa waa idinkaga mahad celinaya sida wanaagsan eed u sabarteen oo u dulqaateen ilaahay ajirkiina ha badiyo dacwadiinana mid maqbuulo oo lagu aflaxo muslimiinta ay ku liibaan allah ka dhiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada maxaas kusoo bandhigtay askar toobad keenayaal ah askartan ayaa kale ah kow axmed maxamed xuseen oo ka mid ahaa askarta murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka uganda kana soo howlgalay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana uu ka mid ahaa askartii murtadiinta ee lagu jebiyey dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay maxaaskaasi oo ahaa dagaalkii ay mujaahidiinta sida buuxda ugula wareegeen gacanku haynta degmada maxaas askariga labaad ayaa ah cabdulaahi cumar maxamuud waxaana murtadiinta uu ka raacay degmada maxaas waxaana lagu tababaray xero murtadiinta ay ku lahaayeen isla degmada maxaas waxaana maleeshiyaadka ridada uu ka tirsanaa muddo saddex iyo toban sano ah askariga saddexaad ee ugu dambeeya ayaa ah yaxye maxamed maxamuud cusmaan oo ka tirsanaa askarta murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka uganda waxaana uu ka howlgalayay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud shabeellaha dhexe iyo hiiraan markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee al andulus magacaygu waa axmed maxamed xuseen waxaan ka mid ahay milatariga soomaaliyeed guutii sideed labaatanaad ururka laba boqol sideed labaad waxaa laga soo tababaray dalka uganda muddo shan bilooda waa laga soo qaaday waxaan imaaday magaalada caasimada muqdisho waa laga soo qaaday meelaalka wasra imaaday waa kasoo tegey kabacdii macawiislaydaama la shaqeynaya muddo in badana kabacdii waxaan kamid ahay dadka nabadda qaatay oo adiga muddo waxaan ahay adiga hal sano camal muddaas ahay military kabacdii macawistaanka u wareegay waxaan la shaqaynaa muddo adiga saddex sano camala kabacdii waxaan ka mid ahay dadka nabadda qaatay hadda waxaan joogaa degmada maxaas dhowr dagaalaan galay oo macawisliida dagaalkii maxaas ugu dambeeyey hadda meeshaan ahay ka ugu dambeeyaa dagaal xoogan oo ahay qolada walaayada iyo macawisliida dagaaliidii adiga oo dagaalkii dhintay dad daawaca waa la dagaalay dagaalkiina waa dhammaaday haddana dadka macawisliida noo daqaataan ka mid ah hadda waxay qorshaysan in aan shabaabna noqonin military aan noqonin waan iska noqdo xoolodhaqato baadiya iska joog hadda waxaan joogaa dibad maxaas waxaan la joogaa wilayadan la joogaa maya wax dhibaataa lama kulmin soo dhaweyn wanaagsan aan la kulmay aad maya maya lagama yaabo soo nugumaado kii walaayada qaraabada ku darmin waxaan leeyahay kasoo laabtaan leeyahay magacayga waa cabdulaahi cumar cali maxamuud waxaan ka tirsanaa jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta labaatan iyo toddobaad guutada shanaad ururka konton iyo koowaad waxaan ka raacay degmada maxaas ayaan ka raacay tababarkii aan ku qaatay kuna dhammaystay meel kale tababara ay dowladdii ugu qaaday ma jirto saddex iyo toban sano ayaan kasoo tirsanaay waxyaabaha goobjoog ahay qaraxii maxaaseed ayaa goobjoog ahay to ani musqula ku jiro qarax umay soo maraya musqushi waa waa iga qaadan ismana lahayn markaas qof shabaab ah inta iste hortimaada a arkaysaa baabuurku waa mariguuxiis qarax wou dhacay musqushi oo maqan baa arkay waa yaabay waa baxa qof shacbo baabuur qarax lagu soo qariyaa moodaya maahana isma lahayn laba baabuur oo qarax oo soo dirsadaa magaalada soo gelaysa isma lahayn maya saddex iyo toban shabaabaa maxaas imaanaya ama qabsanaya noolaygii kuma fikirin oo dhulkaadiya ka maqnaa doontaa shabaabana kuugu imaan doono kuugu talinaya isma lahayn isma dhihi jiri waagii gobor ha noqoto aniga qof ahla ama shaksiya oo igu tashkiilisay iyadoo sidaa tahay ma jirto inay dowlad ka baxo ama askarinimo aan ka tanasuli qof igu tashkiili ma jiro iskayaan uga fikiray aniga waxay u qorsaysan maantay xisbi ama siyaasad ama askari aan ka mid noqon ayaa ii qorshaysan oo aan noqdo qof shacaba oo dantiisa oo keliya ka shaqeeya oona jaajuusnimona loo adeegsan ciidannimona loo adeegsan ha noqoto ciidan dowle ina ka mid noqdo ma doonayo mid shabaab ina ka mid noqdona ma doonayo xisbi kale ama jiro ama soo bixi doonana ina ka mid noqdo duuni maayo aniga aabbahay meel habeenne la yidhaahdo ayuu deegaankiisa ayadii ku dhintuu ku aasan yahay anna waxaan rajaynayaa cid kasta oo ama gacan qofeed haddaan ku bixi doono in ayada kula bixi doono meeshii aabbahay oo dhaqankiisa ku dhammaystay inuu ku dhammaysan doono ayaan rajaynayaa midaasaana go-aanigaaha intaa marka waxay ku dheliyeen deegaankaan lahay ina ka maqnaado iima suurtogelin ina dal shisheeye aan aadaana iima suurtogelin oo naag ajnebiya oo gaala aan haddaan salaami waayo shaqa ii diiddo in aado waan ku fikiri waayo fikirkeygu wuxuu noqday ina deegaankan ku dhashay ani deegaankayga ina ku waqti dhammaystaan rabaa oo qof siyaasa ama wado waxaasoo wato oo inay liisu xariirin xaruntii iigu dambaysay maxaas markay iigu dambaysay oo saameygu ka baxaan xaruntii iigu dambaysay aan jooga hadda ee degmada maxaas hadda wax dhiba oo aan idiga arka oo la kulmay ma jirto wallaahi maanta waa nin qoorta soo cirtay waxa uu soo cirtayna waxa waaye ina hadduu dhimanaana qaatumo oo ku dhinto hadduu noolaanana si xayinimada adig qoortiidi waa soo biimeeyey waxa u soo biimeeyey qofkuna laba maado mid ku tashtaa in la dilaayo iyo inuu fakanaayo labada mid oo ku tashtaa bismi illahi raxmaan raxiim magaciigu waa yaxya maxamed maxamuud cismaan waxaan ka tiraa ka sanaajinay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda qaybta labaatan sideedaad guutada sideed ururka laba boqol sideed iyo koowaad kasoo tababartay uganda tababarka saddex bilood ayay uganda kusoo qaatay xamar baa la keenay muddo waxaan joogaa afar bilooda kabacdi waa laga soo qaaday miigana loola soo qaaday inta ceeldheer xaggii meelahaas si gawa baalka hoo ahay gurgaadhi waxaa la shaqaynayay muddo adii sanad iyo sideed bilooda kabacdi waa kasoo tanasulay hadda walaayadda islaamiga la joogaa waxay qorshaysan de walaayadda islaamiga inay waxaweyaan nabadgelyo ah ka helo wadankayga dadkaygaan joogo markaasna way ka tanasulay may haddaan ku laabanay hadda ay dhowdahay kama soo tageen oo meesha waxaan ka jooga ya iishidaan iska joogi lahaa hadda dee intay ku laabama ku laabana iishidaan joogi lahaa may may ma lena dhibaateen kolley si fiican aa laisoo dhaweeyey amnigayga waa la sugay aniga nafsadeydii aan lama qalqal gelin si wanaagsan waa liisoo dhowey si wanaagsan walaayadu ay ahaashay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas intaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga teganaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي يبقى في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا